بسم الله الرحمن الرحيم fusaddan aniga iyo wafdigaygu aan safarka ula soconno equatorial guinea si aan uga qayb galno shirka madaxda african union ama midowda africa waxaan salaamahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo inta jiran waxaan u rajaynayaa caafimaad deg deg ah inta kalena waxaan u rajaynayaa nabad iyo caano iyo barwaaqo waxaad la socotaan in gobollo badan oo dalkeenna ay soo food saartay abaaro qaar ka mida ay ka yimaadeen sabab ay u yihiin colaadaha jira ee ay wadaan kooxda nabaddiidka qaar kalena abaarahaasu ay sabab u yihiin roobyarida ka jirta gobollada qaarkood waxaan markaa fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah iyo adduunkoo dhan ugu yeedho in gargaar loo diyaariyo lalana gaaro dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed waxaana soo gaarayaa warar meelo badan inay macalulo ka jiraan meelo badanna dadku aysan haysanin cunno ku filan wakhtigan xaadirkaa iyadoo uu soo na soo hayo bishii ramadaan ee barakaysnayd dadkuna ay u baahan yihiin gargaar degdega marka waxaan ka codsanayaa waan ku xoojinayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee wax haysta dal iyo dibadda gudaha iyo dibaddaba in ay wixii ay heli karaan doolar wax yar ma aha markii laysu geeye wax badan buu noqonaya nus doolar wax yar ma aha kun shilin wax yar ma aha inay wixii ay heli karaan in ay ugu gargaaraan dadkaas soomaaliyeed ee dhibaatada soo food saartay walaalahood dhibaatada soo food saartay waxaan saakayta la kulmay guddi ka kooban hay-adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee gargaarka qaabilsan oo soomaaliya soo booqday si ay xaaladda bini aadannimo ee jirta u eegaan waxna uga qabtaan waxaan aad iyo aad ugu baraarujiyey in gargaarka aysan la soo daahin oo gargaarkooda wax ku ool uu noqdo ayaan aad ugala dardaarmay waxaan rajaynayaa inay arrintaasi ay ficil u rogi doonaan oo waxqabad dhaqsa ah laakiin inaynu isku tarsanno innaga laftigeenna oo wixii aynu heli karno innaga isu gargaarno soomaali ahaan aynu isu gargaarno intayna dibadda jirta iyo intayna gudaha jirtaba waa laga maarmaan arrintaasna waa soo jeedinaya arrinta kaloon rabi inaan halkan uga faa'iidaysto waxaa weeyaan waxaad la socotaan inaynu saxiixnay heshiis inay laba kooxood oo isku hayay gobollada koonfur galbeed ay ku heshiiyeen magaalo madaxda muqdisho awalan waxaan ku faraxsanahay in soomaali ahaan innagu ay noo suurowday inaan xallinno khilaafaadka dhexdeenna oo labada qaybood ee bulshadeenna ka tirsan oo intii muddo ah isku khilaafsanayd aragtiyo siyaasadeed ee sida loo dhisahayo maamulka gobollada koonfur galbeed isku hayey in taasi ay ku soo afjarantay heshiis waxaanan u mahad celinahayaa dhammaan dadkii ka qayb galay isu soo dhoweynta labadaadi waxaa jirta in dad kaloo dadkeenna ah ay qabi karaan ama ay qabaan dareen ah ama in laga tashaday ama in laga tegey ama inaan laga qaybgelin heshiiskaas dawladdu waxay diyaar u tahay way soo dhoweynaysaa dareen kasta oo qayb ka mida bulshadeenna ay qabto leanna waxaan doonayna waxaa weeye in innagoo isu caloolfiyo innagoo mid ah aynu horay u dhaqaaqno wax danta aan leenahay waxaa weye in horay loo dhaqaaqo oo laga gudbo labaatan iyo dhowr sannadood oo jaha wareer lagu jiray waxaanu rabnaa inaan u gudubno inaan dawlad noqonno inaan caalamka wax la qaybsanno inaan dadkeenna dhaqaalihiisa dhisno inaan dadkeenna nabadgelyadiisa dhisno inaannu ku dayanno oo aan la simanno dalalka nala midkaa iyo darbiyowga nala midkaa marka walaalaheenna ee laga yaabay inay arrintaas wax ka qabaan xukuumadda way kala hadli doontaa wayna soo dhoweyn doontaa wayna dhegaysan doontaa wayna la xalili doontaa wixii ee, ay tabanayaan ee, arrimahaas ku saabsan garbayna u leeyihiin inay runtii dareenkooda noo soo gudbiyaan ee, waana wax xaqa oo ee, waajiba inaynu annagu dhegaysanno oo aynu ee, ka jawaabno wixii tabashaa Ee, muhiimaddu waxaa weeyaan dad midaynu nahay ee, dal mid aan nahay ee, dadku waa wada deris waa ehel waa walaal in markaa la isu qalbifiyoobaado oo wax la wada dhisto oo horey loo dhaqaaqo oo soomaalinimadii la soo celiyo oo walaalnimadii la soo celiyo qabiil meelna na geen mahayo waxaa weeye soomaali waa isku qabiil waa isku dad giddigood waa walaalo marka inaynu walaalnimadaas soo celino soo xoojinno waa garanaynaa waagii aynu walaalaha ahayno soomaali ahayno soomaali midaysneed oo qabiilkiisa ku dhex jirin quruxdii aynu lahayn iyo caalamka meesha aynu kaga jiray waynu garanaynaa inta ee, dhallinyaradu waxaa dhaca karta inaysa garanayn laakiin dadkeenna waaweyn aad baynu u garanaynaa quruxda ay lahayd iyaguna waa maqleen oo aabbayaashoodii way ka maqleen sidaa dadkeennu ahaa iyo kaalinta aynu kaga jiray afrika iyo caalamka aynu kaga jiray waxaan rabaa inaanu soo celino mar quruxdaas inaanu soo celino inaynu walaaloobano inaanu gacmaha isqabsanno inaynu horay u dhaqaaqno oo dalkeenna aan kala dirno gaajada jahliga dibudhaca nabadgelyo xumada ee, qaxootiga ee, qaxa inaynu kala dirro dadkeenna oo aynu noloshoodu sharafta lahayd ee, ku soo celino dadkeennu waxay mudan yihiin waxay mudan yihiin nolol ka qiimo badan midda maantaysa ku jiraan nolol ka sarraysa midda maantay ku jiraan nolol ka cabsi yar midda maantaysa ku jiraan waad mahadsan ee xukuumadeenu isma khilaafsana waxaana ka waxayna ka muuqataa taas go-aankii shala ka soo baxay golaha wasiirada oo si ee, isku cod ah ee, loo wada aqbalay loona soo dhaweeyey heshiiskan aad baad mahadsan